بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أبواب التيمم قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى باب ما جاء في التيمم tayamumka wixii ku yimid caddayntiisii ayuu u baab yahay halkan wuxuu ka gelayaa abwaabu tayamum dhowr baab ayuu tayamumka ku soo qaatay atayamumu luqatan alqasdu tayamumka luqa ahaan waxaa la yidhaha alqasdu uqasditaan wa sharcan alqasdu ila aلsaciidi liلطahaarati ciid ama markaa dhulku qofka inuu u qasdo dahaaro darteedna uu ugu qasdo ayaa sharcanna uu yahay macnihiisa ee dahaarada tayamumka ah waa dahaaro marka biyaha la waayo sida badan ayaa ciidda ku tayamumsigeeda marka uu imaadaa ee dahaaradeeduna dahaaro oo waxay tahay muwaqat ah oo dahaaro marka yacni waxay tahay kumeelgaar intii biyo laga helayo waxaa kaloo loo tayamumsadaa ee uu liajli xanuun dartiis oo biyaha uunan la isticmaali karin inkastoo biyo ay yaallaan haddana haddaan la isticmaali karin cudur dartiis tayamumka ayaa bannaanaanayo marka masaa'il badan buu leeyahay tayamumku masaa-ishaas buu marka ka hadlaa وبالإسناaد qال xdثnا محمد بن رمح qال xdثnا اللyث بن سعد عن بن شهاaب وهو محمد بن مسلم بن عبayd اللh بن شهاaب الزهري عن عbayd اللh بن عبداللahi وعbayd اللh بن عبداللahi بن عbاس عن عmاar بن yاasر أنه qاal wxuu yihi سqط عqد waxaa dhumay buu yidhi kuul saqata ciqdu caa-ishata caa-isho kuusheedii baa yacnii dhacday fatakhallafad way way dib martay marka liiltimaasihi ay litalabihi raadintiisa darteed ayay u dib martay faindalaqa abuu bakrin abuu bakar waa tegay ilaa caa-ishata caa-isha ayuu aaday xaggeeda fatagayada fatagayada calayha waa ku adkeeyey korkeeda fii xabsihaa min ajli fii xabsihaa liajli xabsihaa xabisitaanka annaasa dadka ay xabistay darteed xabisitaankeeda ay dadka xabistay darteed ayuu marka warka ugu adkeeyey faanzla allahu caza wajala alla wuxuu soo dejiyey alruksata ruksadii fi tayamumi tayamumka ku saabsanayd ayuu soo dejiyey alle oo aayatulmaa-idaa soo degtay qaala waxa uu yidhi famasaxnaa yowmaidin qaala camaar wuxuu yidhi famasaxnaa yowma-idin maalinkaa waxaan masaxnay ila almanaakibi ilaa garbaha gacmahoo dhan ayaan masaxnay ilaa garbaha faindalaqa abuu bakrin abuu bakar waa tegay ilaa caa-ishata buu u tegay faqaala waxauu yidhi maa calimtu ma aanan ogeyn innaki adiga la mubaarakatun inaad tahay tu la barakeeyey oo khayrkan adiga sababtaa inuu kugu ku imaanayo ma ogeyn inuu leeyahay ka-annahu marka yacnii inuu uga cudur daaranayo hadalkii uu ku adkeeyey oo wuxuu leeyahy adiga sababtaada dadkii ruksaa ugu timidba oo tayamum iyo waxbaa lagu helayo qof barakaysan yaad yacni tahay taa maanan ogeyn buu leeyahay ayb xadiidkan sanadkiisa marka hore riwaaye ahaan inqiطaac baa ku jiro xadiid oo munqadic ah waayo sanadkiisu munqadic yahay leanna cubaydullaahi bnu cabdillaahi cubaydullaahi bnu cabdillaahi lam yasmac min camaar ama lam yudrik min camaar lam yudrik camaaran camaar ma soo gaarin waxaana ku tusaaya xadiidka kan ka dambeeyo ayb xadiidkan marka inqidaac baa sidaas marka ugu jiro beyna cubaydillaahi iyo amaar camaar xadiidku wuxuu tilmaamay marka sababkii uu tayamumka ku yimid qaswat almuraysiic kuul caa-isha marka ka dhuntay oo ay raadinteeda marka u yacnii ay u xabisantay dadkiina ay iyada darteed u xabismeen ayaa dhacday sababkaasaa marka biyo la-aan dadku biyana ma dul joogin biyihiina waa ku yaraayeen ama maba aynan haysanin markaasaa marka waxaa timid in tayamum la galo tayamumkii sababkuu ku yimid ayuu xadiidku tilmaamaa mas'alada labaad meesha uu leeyahay famasaxnaa yowma-idin ila almanaakibi ilaa garbihi ayaan masaxnay hadalkaani marka masxuhum ila almanaakib gacmahooda gacmaha ilaa garbaha inay masaxaan waa ijtihaad ayaga min cindihim ah maahan inuu nebigu ilaa intaas masaxa yiri ma aha waxaana dhici karta markii hore inuu soo degay tayamumkaa si mujmala u soo degay mar haddii tayamum loo fasaxay inay ciid ku tayamumsadaan ayay iyagu marka waxay is yidhaahdeen sidaasay marka ku ijtihaadeen oo gacmaha ilaa iyo garbaha inay masaxaadda gaarsiiyaan ayay ku ijtihaadeenee nebiga sal l slam uma dirin markii dambeu nebiga marka u sheegay sida loo tayamumsanaayo wuuna imaan doonaa xadiidkaas xadiidka camaar inamaa kaana yakfiika an taquula biyadayka haakada waxaa kugu filnayd uu yidhi inaad labadaada gacmood sidaas ku dhahdo oo markaa yacnii dhulkuu nebiga ku dhuftay hal darbo wejigiisa iyo calaacalihiisa oo masaxay marka nebiga sal l slam kabacdi kaasaana camaar uu fadwoo jiray markii dambe idan marka famasaxnaa yowma-idin ila almanaakibi waa ijtihaadkooda qabla intuusan nebigu u sheegin sala allahu calayhi wasalam ay ijtihaadeen ayb macnahaasaa marka xadiidkan ku jira wabihi qaala xadaanaa moxamed bn abi cumar alcadaniyu wa huwa hiqat waa raawiyatu ibni cuyayna aada u ibnu cuyayna uga wariyaa waana makibow ahaa isaga musnadna waa leeyahay musnadkiisa atraafta musnadkiisa waxaa wax ka sheego saaxibu misbaax الzajaaja oo zawaa-idka kitaabkan iska leh alxaafid اlbuusiiri itxaafu اlkhiyarah ayb kitaab ulimaan kitaab la dhaho madbuucana waa leeyahay musanafaad oo marka leeyahay imaamkan qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can camri wa huwa bnu dinaar can الzuhriyi can cubayd اllaahi bni cabdillaahi can abiihi waa kaa marka meesha sooma can abiihi ay can ibni cabaas can camaarin qaala tayamamnaa waan tayamumsannay maca rasuuli llahi sal l slam nebigaan la tayamumsannay ila almanaakibi ilaa garbaha yani ilaa iyo garbaha yacni nebiga anagoo yacni nebiga ou safarka nagula socdo waayo ee rasuulka isagu ma amrin sal l slam isaguna sidaa ma yeelin ayb alimaam alimaamu albagawi sharxu sunnaha wuxuu leeyahay wamaa ruwiya can camaarin wixii camaar laga wariyey annahu qaala inuu yihi tayamamnaa ila almanaakibi fa huwa xikaayatu ficlihi waayo ficilkiisa unbuu ka xikaayoonaa walam yanqulhu can rasuulillahi sal l slam nebiga marnaba kama soo naqlinin kamaa xakaa can nafsihi tamacuka fii xaalati aljanaabati markay janaabada ku dhacday biyo la-aan ay ku dhacday waa kii galgashay camaar bnu yaasir galgalashadaasi nebiga uma dirine isagaa ku ijtihaaday tanna sidoo kale waay marka ayuu leeyahay alimaamu albagawi ayb fii xaalati aljanaabati markuu laakiin nebiga su-aalay nebiga sifadiibuu baray marka wa amarahu bilwaj yacni wuxuu amray wejiga iyo kafeynka inuu masaxo uuna keena marka culamada qaar waxay yihahdeen axaadiidta camaar aada bay isu khilkhilaaftay sidaa darteed waxay leeyihin waxaa loo laabanaa tayamumka laba darbo miyuu nebiga ku dhuftay ilaa intuu masaxay ilaa xusullada maal la masaxay ilaa kilkilaha kafeynka intaasba riwaayaad camaar baa ku jiro marka culamada marka waxaa ibnu cabdilbar oo kale wuxuu leeyahay maadaama ay axaadiidtiisa iskhilkhilaaftay kitaabkaa loo laabana ayuu leeyahy kitaabkii marka muxuu leeyahay weysaqaadka qiyaastiisa la aadaa weysaqaadka marka la joogo oo gacmaha dhaqitaanka gacmaha hadda ilaahay waa ka dhahayo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati fafsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi marka maadaama weysada ilaa xusullada la masixi jiray tayamumkiina ilaa xusulka la gaarsiinaya ayuu leeyahay ibnu cabdilbar laakiin riwaayaadka camaar isku derajo ma aha ee riwaayadii daciifa in lagu cileeyo midii qawiyada ahayd sax maaha nacam ee maa kullu diraabin waاkhtilaafinna yaduru ikhtilaaf kasta iyo diraab kastana ma dhibo riwaayada marka saxiixeynka ku sugan ee min xadiidi camaar ee nebiga qowlkiisa ah calaa calayhi sheegaya ilaa kafaynka taasaana marka la qabsanaa riwaayaadka kale laa takhluu can maqaalin hadalka ma marna middaas marka waxaa la qabsanayaa oo uu leeyahay kafaynka oo nebigana uu u rafciyey camaarna bacda nebi uu ku fadwoo jiray sala allahu calayhi wasalam iyadaasaa laga rajaxayaa duruqda kale oo dhan ibnu xajar wuxuu yidhaahdaa sifatu tayamum laba xadiid baa ku soo ayaa saxiixo xoog badan oo kusoo aroortay xadiidka koowaad waa xadiid abiljuhaym ibn alxaarith ibni sima kan labaadna waa xadiid camaar xadiid abi juhaym waa mutlaq famasaxa wajhahu wa yadayhi buu dhahaa xadiidka camaarna kafaynka ilaaca uu qeydaa uu sheegaa marka midkaa marka yadeynkana mutlaq in laga dhigo kafaynkiina lagu fasiro oo lagu xambaaro sidaasaana ugu xoog badan ayb wa bihi qaala xadahanaa yacquub bnu xumayd bni kaasibin waa soo marnay dacfi baa ku jiray qaala xadahanaa cabdulcaziiz bnu abi xaazimin waa cabdulcaziiz bnu salamata bni dinaar saduuqun faqiih xadiiduhu fi lkutubi sita xaaw xadahanaa abu isxaaq alharawiy wa ibraahimu bnu cabdillaahi alharawiy saduuqun xaafid tukuli ma fiihi bisababi اlqur'an masalatu lqur'aan darteed baa loogu hadlay rawaa lahu tirmidiyu wabnu maajah laakiin hadda waala waaba la mutaabiciya isaga iyo waxaa ismutaabicaynayaan yacquub bn xumayd qaala xadahanaa ismaaciil bnu jacfarin wa huwa alansaariyu alqaari hiqatun habtun jamiican cabdulcaziiz iyo ismaaciilba can ilcalaa bay ka warinayaan calaa bnu cabdiraxmaan can abiihi can abi hurayrata calaa bnu cabdiraxmaan alxadrami ayb can abiihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaala nebigu wuxuu yidhi jucilat liya alardu dhulka waxaa la igaga dhigay masjidan masjid ayaa dhulkii la igaga yeelay wa tahuuran iyo wax lagu dahaaro qaato ayaa dhulkii la igaga yeelay ayb dhulkii waxaa la igaga dhigay masjid iyo wax lagu dahaaro qaato ayaa la igaga yeelay marka xadiidkan isna wuxuu tilmaamaa dhulka annaga meesha hadda tayamumka uu ka khuseeyo wadahuuranta wax lagu dahaaro qaato mudahir qofkii uu ku dahaaro qaato ayaa dhulkii la igaga dhigay dhulkii waa lagu idlaaqay meeshan marka waa mutlaq ardadoo dhan yaa cumuumka dhulkoo dhan dhuloo dhan waay marka gawaan ha ahaado ciid ha ahaado waxuu rabaa ha ahaado dhuloo dhan mee caro madow ha ahaato caro cad ha noqo waxay doonta ha noqoto laakiin riwaayada muslim ee min xadiidi xudayfa waxaa ku jirtay wa jucilat liya alardu masjidan wa turbatuhaa lii tahuuran wa turbatuhaa xadiidkaas marka xudayfa turbuu sheegaa ciid dhulka ciiddeeda waxaa la igaga dhigay wax lagu dahaaro qaato meeshaasay marka alimaamu shaafici iyo alimaam axmed labadooda marka waxay shardiyeen shayga lagu taymamsanaa inuu ciid noqdo wa turbatuhaada iyadoo fiirinayaan bacdi ahlilcilmina waxay dhaheen maya dhuloo dhan waa lagu waa taymum waa galaa ciid khaas kuma aha waxayna qabsadeen ay leay uga jawaabeen xadiidkan wa turbatuhaa waxay dhaheen waa min baabi dikri bacdi afraadi alcumuum cumuumka fardi ka midoo la sheegay leh waay mana keenayo kuwa kale inaysan ku jirin mafhuumka noocaasna mafhuumu laqab waaye mafhuumu laqabkana min adcafi almafaahiim uu ka mid yahay mafhuumyada kuwa ugu daciifsan oo ku jira mafhuumu laqab waaye nacam waa iyadoo maalan wasfi calam ah in marka mafhuum laga dhaliyo yacni ism waxaan ujeedaa ism calam ah in maalan mafhuum laga dhaliyo oo kale muxuu noqona hadda ma haddii laga dhaliyo waxaaba la yidhaha khataraaba ka imaan karto moxamedun rasuulullah waxaa laga fahmaa hayru moxamed ma inuusan rasuul ahayn saas baa laga fahmaa haddii la yidhaha moxamedun moxamed rasuulullaahi waayo waxaa laga fahmaa haddii la dhaho cid kale inaysan rasuul ahayn halad waayo nacam leanna calam waayo moxamed waa ism calama waayo mafhuum ma ma yeelanayo isaga nacam ayb binaan calaa dalika marka waxay leeyihin tu turbaduna noocaas oo kale waayo dhahay aimadan laakiin waxay leeyiin aayadda qur'aanka laga dhadhansan karaa macnahaas oo suuratu lmaa-ida aayaddeeda waxaa ku jirto yacni fatayamamuu saciidan طayiba famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu mintaa tabciidiyo waaye marka ay minhu min bacdihi dhulkii wax kamida soo qaada waaye marka ciid waaye marka wax wax laga soo qaadi karaa laakiin dhul malaasan oo haddaad saa u taabato waxba aan laga soo qaadaynin minhudii baanba jiraynin bay dhahayaan meeshaas marka baxdigaabaa ku jira dhulkao dhanna masjid baa la igaga dhigay markuu nebigu leeyahay sal l slam waa wax isaga ilaahay u gaar yeelay ummaddiisana ay tabac ugu tahay meel allaale meeshii aan soo gaarnaan salaadda ku dukan karnaa ilaa meelihii la reebay maahane meel maalan najaas lagu hubo iyo wax lamida maahane ama meelaha si gaara iyagoo loo reebay sida qubuuraha in lagu dhex dukado iyo meelahaas iyadoo nusuus gaarah kusoo aroorto waa la reebay maqbarada marka de iyo meelaha yacni iyada majsarada iyo meelo dhowr oo waxaa soo aroortay in lagu tukada la reebay cillada loo reebayna ay tahay cilatulmancina ay tahay in lagu fidnoobaa laga cabsanaa qubuuraha iftitaan waayo qubuuraha in masaajid laga dhigta la diiday waaba qubuuru ambiyaa oo saalixiin soo maaha ambiyada iyo saalixiintuna de najaas ma laga suuraysan karo nacam oo iyaga maba dhiigooda iyo dhacaankooda dhulka maba ku baxayaba waayo ilaahay dhulku wau ka xarimay ambiyada jirkooda alla dhulka waa ka xarimay saa darteed marka shaaficiyada waxay wax ku cilaynayaan waa laga xoog badan yahay oo ay leeyihiin linajaasatiha baa loo reebay saa darteed mambuusho iyo hayru mambuusha loo kala qaadaa qubuuro la faagay iyo kuwa aan la faagin kuwa la faagay waa xaaraanay leeyihin lianna dhacaankii iyo dhiiggii iyo waxaasaa ku baxay najaasa dhulku uu ku noqday sidaasay dhahayaan laakiin qadiyadu najaas maaha cilladaas cilla mustanbada wa halkanna waxaa taal cilo cillo oo yacni shibhi mansuuso ah oo allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad iyo lacna allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid iyo ambiyadana ad waxaas ma laga suuraysan karaa ila jirkooda ciidda ma cunaysa ambiyada xaggee marka dhacaan iyo xaggee lagu arkaa marka ayagii baa la leeyahay yaan lagu yaan masaajidda la dhexgelinin qubuurahooda yaan la dhexgelinin meeshaas marka sheekh maxamed alamiin ishanqiidina suurat ulxijri tafsiirkeeda aada uga hadlay meeshaan marka walaqad kadaba asxaabu alxijri almursaliin oo aada ugu faahfaahiyey ayb ibnu cabdilbar isaga si kaloo u tanaawulaa mas'aladan isaga wuxuu leeyahay jucilat liya alardu masjidan waxay ku timid buu leeyahay maqaamu limtinaan oo hadday maqaamulimtinaan ku yimaadaanna maba la taksiisi karuu leeyahay nacam ilaan haddii wax laga reerreebo imtinaankiia meesha ka baxayuu leeyahay nacam dhuloo dhan marka waxaa waay uu leeyay meel waa lagu dukan karaa xataa maqbaraha ahaato xadiidtan maqbarada wuxuu leeyahy waxaa ka horeeya kuwaan nacam leanna haadihi fii maqaami limtinaanay ku timid buu dhahayaa laakiin de ma xoog badna waayo axaadiidtii nebiga intuusan dhimanin shan maalin ka hor ayuu qubuurihii in masaajid la dhexgeliyo lagu agdukado xaggooda loo dukado si gaaro u reebay arrintaasna ma diideyso imtinaanka waayo ummadihii hore marka la yacni nicmada waxaa laga fiirinaa ummadihii hore iyo annaga aanala muqaaranaysiina ummadihii hore yahuudduna salaad ugamada ansixaynin meelaan ahayn biic biicdooda nasaaraduna meelaan kiniisad ahayn maku duka karin annaga marka dhuloo dhan baana looga dhigay ilaa meelo yar maahane soo marka nicmo maaha marka marka la fi maqaamul imtinaanka la tilmaamayo wuxuu yahay innaga iyo iyo ummadihii hore marka la fiiriya annagaa nala nicmo weyn oo ilaahayna siiyey waayo meelahan ku duka karnaa asal aba inay meel walba in lagu duka karaa asala ilaa meeshii maanic uu ku imaado maahane taasna iyada marka sidaasaa looga jawaaba waayahay marka waxaan u tilmaamayna waxay tahay de ardayga hadduu dul istaaga meelahaasoo kale inaynan la noqonin wax si kalaa nacam ayb ayb wa bihi qaala xadahanaa abu bakr bnu abi shayba ardada markana sidaas iyadana ciid inay tahaa labadaa imaam ay qabaan wabihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa abu usaama wahuwa xamaad bnu usaama can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata annaha istacaarad waxay caariyeysatay min asmaaha asmaa ay ka caariyeysatay walaasheed qilaadatan kuul fahalakad way dhuntay marka ay fadaacad faarsala الnabiyu sal ll slam nebigu wuxuu diray unaasan dad fii talabihaa kuushaa raadinteeda dabeecad wanaagga nebigay ku tusay sala اllahu calayhi wasalam kuul haweentii ka dhuntay baa intuu u xabismay isaga u daahay oo haddana weliba dad u diray uu yidhi hala raadiye nacam hada marka yadulu calaa yani xusni khuluqihi nacam ayb faarsala الnabiyu sala اllahu alayhi wasalam unaasan fii talabihaa fadrakathum الsalaatu salaadii baa haleeshay dadkii fasallow way tukadeen bigayri wuduu'in weyse la-aan fasallow bigayri wuduu'in mas'ala meeshaa ka baxaysa marka mas'alatu faaqid faaqidu طahuurayn qofka haddii uu waayo labada shay ee lagu dahaaro qaato biyihiina waa waaye ciiddiina waa waaye biyihiina waa waaye ciiddiina waa waaye muxuu sameynaa salaadda ma iska dhaafaa ilaa uu ka helo biyo ama ciid mase waa tukanaa dhowr madhab baa meeshaas marka ku jirto ayb sida faaqidu dahureyn looga fahmaana waxay tahay tayamumka ma soo degin weli ma jirin hal shay unbaa marka lagu dahaaro qaadanayay biyahayna ahaayeen shaygii mudahirka ahaa ee biyaha ay u yaqaaneen ayaga waa waayeen waxay la mid yihiin marka annaka oo labadiiba waaynay la mid yihiin marka ma ogtahay nacam walidaalika bukhaari waa baabeeyey yacni masaladaasuu baab ka dhigay dii uu yacni labadii biyo iyo idaa lam yajid maa-an walaa turaaban buu baabeeyey xadiidkanuu keenay sidau u keenayana meeshaas waa ayb marka xadiidkan wuxuu daliil u yahay marka waa la tukanaa waxaana lagu tukanaa sidaas aad tahay haddaad biyo weyso ciid weyso dadka qaar waxaa laga yaaba inaysana ciidda see loo weyn karaa waa la weyn karaayo qofka garbaduuba u xirnaa karaa xabsiga ku jiraa waana xirxiran yahay ciiddii ma ma aadi karo cid usoo qabanaysa ma haysto ay weyse weysena waa u baahan yahay marka faaqidu dahuureyn ayb xadiidkan marka nebigii maadaama waktigaas ay sidaas sameeyeen nebiguna uunan ka sii uunan ka daba hadlin qofku hadduu waaye marka wixii uu ku dahaaro qaadan lahay salaadiina waktiga uu galo inuu tegaayana uu ka cabsado waa dukanaa salaadii sidiisaas u dukanaa maku soo celinayo mase maku celinayo khilaafaa ku jiro daa'ifa min alfuqahaa waxay dhaheen maku soo celinayo waayo nebiga ku celiya ma dhihin dadkan waana sida abu thawr uu qabo oo aimada yacni imaamu shaafici ardaygiisa ah wuxuuna yidhi wahuwa alqiyaasu qiyaasku waa inuunan ku celinin laakiin madhabka shaaficiga mashhuurkiisu waa maxay waa lagu celinaa leanna iyagu cudurdaarkay laba u kala qaybinayeen haalib iyo naadir wixii cudurdaar naadira oo marmar uun iska imaan karo waa lagu soo celi salaadeeda waa lagu celinaa adu waa un arrin ijtihaad ku jira alimaamu shaafici mas'aladan faaqidu dahuureynka soo yeelaa laba riwaaya laga wariyey mid waxay leedahay ma dukanayaba ilaa uu wuxuu ku dahaaro qaato ka helo waana qowl qowl hore waay kan kalena wuxuu leeyahay waa tukanaa yusallii waana ku celinaa kamaa huwa wayuciidu waana sida mashhuurka madhabta ku ah imaamu maalik iyo abu xaniifa fi lmashhuuri canhumaa laa yusallii ma dukanaayo abu xaniifa iyo imaamu maalig ayagu waxay leeyihin ma tukanaayo laakiin waxay isku khilaafeen abu xaniifa wuxuu leey waa soo qallaynaa salaaddii markuu biye iyo waxhelo waa laga rabaa waa soo qallaynaa imaamu maaligna waxaa laga wariyey isaga wax laga raba xataa male ibnu khuways iyo sidaasuu ka wariyey yacni ibnu cabdilbarna waa istishkaalay arrintaas marka masalada qadahay labadooda ku kala duwan yihin ma dukanayay leeyihiin hal yaqdii amase ma qallaynaayo imaam maalik iyo abu xaniifa ku kala duwan yihiin qadahaas marka abu xaniifa thawri awsaaci iyaa qabaan madhabka shaaficina waa maxay horta waa tukana hadhowna waa soo celinaa meeqa madhabaan hadda haynaa marka fi lmas'ala saddexaan haynaa ayb waa dukanaa sideeda waana soo celinaa ma tukanaayo aslan oo iyadana laba kala noqonay hadhow waa soo celinaa iyo waxba soo celisa yani waxaan ujeedaa waa soo qallaynaa iyo maya ma soo qallaynayo maalig waxaa kaloo laga xikaayooday madaniintu ay ka xikaayo ah ta qalle inaan lagu lehayn waa sheegana ayb ibnu cabdilbarna marka kaa aada u istiqraabay aduu aqwaashaasaa masaladani marka ku jirto fasallow bigayri wuduu'in bay dukadeen falamaa atow nabiya sal l slam nebiga markay u yimaadeen shakow dalika ilayhi nebigay uga cawdeen arrintan fanasalad aayatu tayamumi baa soo degtay faqaala usayd ibnu xudayr waxa uu yidhi jazaaki illaahu khayran ilaahay khayr ha ka abaalmariya caaisho haddaad tahay fa wallaahi baan ku dhaartay maa nasala biki adiga kuuguma soo degin amrun arrin qadu hadda ka hor ilaa jacala allaahu alla wuxuu yeelaa laki adiga wuxuu kaaga dhigaa minhu arrinkaa xaggiisa makhrajan meelaad uga baxdo faraj ayuu kaaga yeelaa wa jacala lilmuslimiina muslimiintana wuxuu uga dhigaa fiihi sha'nigaa barakatan buu uga yeelaa barako meeshaas marka ibnu teymiya wuxuu yidhaahdaa dadkii khayrka badnaayey saxaabada abubakar iyo qoyskiisu weligood waxay ka aaminsanaayeen khayr iyo wanaag usayd ibnu xudayr hadda wuxuu leeyahay jazaaki illaahu khayran fawallaahi maa nazla biki amru qadu ilaa jacala allahu laki minhu makhrajan wajacala lilmuslimiina fiiki fiihi baraka ilaahay muslimiinta arrin kastoo kugu dhaco adna farajou kuu furaa muslimkana barako uga dhigaa xadiidka kale wuxuu ahaa maa hiya biawali barakatikum reer abubakar haddaad tihiin barakadiinii koowaad maahan tan uu leeyahay yacni muslimku waa idinku faa'iideen marka sacd ibnu mucaad dadkii yani usayd ibnu xudayr dadkii wan wanaagsanaayoo dhan reer abubakar khayr iyo wanaagay ka aaminsanaayeen ilaa daa'ifadan maqduulada ah oo shiicada ah maahane ayagu qoyska abubakaray dadka ugu necban yihiin haddii la yidhaha yaa dadka ugu xun abubakaray farta farta ku fiiqayaan kuwaas waa maqduuliin marka aan barako lahayn qaala baabu maa jaaءa fi اtayamumi darbaة waaxida baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu baab ee jaa-a ku yimid fi tayamumi tayamumkii darbatan waaxidatan hal darba yacnii in lagu tayamumo hal mar un dhulka lagu dhufto gacanta wa bihi qaala xadaثanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaثanaa moxamed bnu jacfar wahuwa gundar qaala xadaثanaa shucbaة can اlxakam wahuwa bnu cutayba can darin waa daru bnu cabdillaahi اlmurhibiy hiqat caabidun rumiya biاlirjaa xadiiduhu fi اlkutub الsita can ibni cabdiraxmaan bni abza waa saciid bnu cabdiraxmaan ibni abza alkuufiyu hiqatu xadiiduhu fi lkutubi sita can abiihi cabdiraxmaan ibnu abza waa saxaabi ana rajula ataa cumara bna alkhadaab nin baa cumar u yimid faqaala waxau yihi inii ajnabtu waan junubay falam ajid ilmaaa biyo ma aanan helin qaala cumaru cumar wuxuu yihi laa tusalli ha tukanin waa isku junubay biyona ma helin ha tukanin buu yihi marka faqaala camaaru bnu yaasir camaar waxa uu yidhi amaa tadkuru miyaadan xasuusanin yaa amiira almu'miniin id waqti ana aniga iyo wa anta adigu fii sariyatin aan ilaalo dhexdeed aan ahayn faajnabnaa waa isku junubnay falam najid ilmaaa biyo ma aanan helin fa amaa anta adiga falam tusalli ma tukanin wa amaa ana anigu fatamacagtu waan galgashay fi turaabi ciiddii baan ku galgashay fasallaytu waan tukaday falamaa ataytu nabiya sal l slam markaan nebiga u imid fadakartu daalika lahu arrinkaagaana aan u sheegay kaagaas aan u sheegay faqaala wuxuu yidhi innamaa kaana yakfiika waxaa kugu filnaa yacni sidan wadaraba nabiyu sal ll ly slam nebiga wuxuu dhuftay biyadayhi labadiisa gacmood wuxuu ku dhuftay ila lardi dhulka xaggiisa ay cala alardi uma nafaka fiihimaa waa afuufay wa masaxa waa iska fudeydiyey macnaa boorka wamasaxa bihimaa wuxuu ku masaxay wajhahu iyo wa kafayhi wejigiisa iyo labadiisa calaacal xadiidkan marka wuxuu nas ku yahay ama uu tilmaamaa hal darba wejiga iyo laba iyo gacmahaba hal dhufasho bis ayaa ayuu yahay waana sida marka camaar uu fadwoo jiray axaadiidta marfuucadana sidaan yacni kan abi juhaym iyo midkan markaa la isu geeyay sifatu tayamumka ka hadlayo kan camaar nas ahaan nebiga ficilkiisu nebiga u rafciyey saxeynkaana xadiidka marka yacni lagu warina ayb marka darbatayn maahane sida baabka dambe u darbateynka ku keeni doonaa wuxuu kusoo arooro waa darba un tayamumka waxaa kaloo laga qaadanaya in la afuufi karo oo layska fududey karo boorka waxaa kaloo laga qaadanayaa ijtihaadka saxaabadu inay ijtihaadi jireen waqtigii nebiga sal ll ly slam laakiin marka naska ay maqlaan bis naskaa loo hoggaansamaya waxaa kaloo laga qaadanaya in masaa-isha laga doodi jiray camaar iyo cumar mas'aladan waa ka doodeen abuu muusa iyo ibnu mascuudna waa ka doodeen cumar iyo ibnu mascuud waxay qabeen junub inuunan tayamumsanaynin ayaga tayamumka waxay waxay waysaqaadka waa qabeen qofkii weysada ka jaban tahay inuu tayamumsado waa qabeen laakiin junubku janaabo tayamumka qofka junubka ma ku bannaysan karaa tayamum salaad ma qabin ayaga biyo unbaa la sugaa sanad xataa haddaadan helin hadhowna waa waa la imaanay salaadihii waa imaanay marka ibnu mascuud iyo abuu muusana waa ku doodeen abuu muusa marka wuxuu yidhi aayadda sooma dhehayso falam tajiduu maa-an falam tajiduu maa-an fatayamamuu saciidan dayiban soo lama dhihin maidaa la kala qaaday weyse iyo wax kale falam tajiduu aayadda u xujaystay markaasuu ibnu mascuud yidhi waxaan ka cabsanaa qof hadduu qaboobo xoogaha uu qabow iyo dareemo biyaha waa ku dhibaayaan is yidhaahdaba inuu iska tayamumsado yaan ka baqaa ounan qubaysanin uu yidhi nacam markaasuu wuxuu yidhi camaar qisadiisaan u keenay miyaadan maqlin buu yidhi camaar inuu sidaan sidaan sidaan markaasuu yidhi miyaadan maqlin uu yidhi cumar inuusan ka aqbalin cumar waxaunan ka aqbalin maxay tahay marka cumar waxaunan ka aqbalin waxay tahay qiso asaga ku saabsan oo ka warrama camaar oo wuxuu leey ani adigaa junubnay sidaas iyo sidaasaa nagu dhacday cumar marka wax isaga ku saabsan maadaama sheekadu ay ku jirto isaguna ounan xasuusanin de ma xasuusta waay warkiisa adaan adaan sheegaayo laakiin ani ma ogi arrinkaas markii dambe camaar waa kii yidhi yaa amiira almu'miniin ma iska dhaafaa buu yidhi waayahay arrintan fadwadeeda faraha ma ka qaadaa maya buu yidhi hadha ha ka tegin nuwalliika maa wallayta waxaad naftaada mas-uuliyaddaad qaadan annagana dhabarka kuu saaraynaa yidhi adin laa waayo yidhi ee iska hubso waayo wax cumar ka hadlayo marka marka abuu muusa iyo camaar camaar iyo cumarna waa ku doodeen abuu muusa iyo ibnu mascuudna waa ku doodeen aayadda iyo marka la fiiriyo iyo xadiidkan marfuuca oo camaar ou xasuusto asaga xujo waa ku filan tahay waayahay wabihi marka wabihi qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi marka nebigu galgalashada dabcan ijtihaaday ahayd laakiin inaad galgalataba lama rabin intaan bisaa kugu filnayd buu leehay waxaa kaloo laga qaadanaa tayamumka xubnihiisu waa calaacalaha iyo wejiga ilaa ilaa xusulka in la gaarsiiyo shardi ma ah siiqada hadda xadiidkan tartiib ma leeyahay tayamumka oo wejiga iyo gacmaha ma la kala hormarina mase wax tartiiba ma leh sifada tayamumka xadiidkan kusoo arooray tartiib lagama faa'iideysanayo oo hadda humma iyo kuma imaanin wamasaxa bihimaa wajhahu wa kafayhi allaahuma haddii laga laga qiyaasayo weysaqaadka oo wejiga in la hormariyaa fiican gacmaha lagu xijiyo saasaa fiican ayb wabihi qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa xumayd bn cabdiraxmaan wahuwa ru'aasiyu hiqat can ibni abi leyla waa moxamed bn cabdiraxmaan ibni abi leyla alqaadi saduuqun sayi lxifdi daciif ninkan can ilxakam waa ibni cutayba wasalamata bni kuhayl annahumaa sa'ala cabdallahi bni abi awfa bay su-aaleen can itayamumi faqaala waxa uu yidhi amara nabiyu sal l slam camaaran nebigu camaar buu faray an yafcala haakadaa sidan inuu sameeyo kale wa daraba biyadayhi ila alardi buu ku dhuftay labadiisa gacmood oo dhulka ku dhuftay uma nafadahumaa waa jafay kadib labadii gacmood buu saa u jafay wamasaxa calaa wajhihi wejigiisa u masaxay qaala alxakam wuxuu yidhi wayadayhi iyo labadiisa gacmood waa idlaaqay wa qaala salamatu salamatu bnu kuhaylna waxa uu yidhi wamirfaqayhi labadiisa calaacalad xadiidkan marka ibn abi leyla baa ku jira waana daciif xadiidta marka camaar oo mirfaqayn sheegayso iyo isku xoog maaha kafaynka kuu sheegay qaala baabun fi tayamumi darbatayni tayamumkiibuu u baab yahay laba darbo laba jeer in marna lagu dhufto wejiga marka kalena gacmaha wabihi qaala xadaanaa abu طaahir axmed bnu camr bni sarx almisriyu wahuwa hiqat qال xdثnا cبداللh بن wهب ثqة فqيه qال أخبرnا يuنس بن يزيد وهو الأyلي عن بن شهاaب بن شhهاaب الزهري w عن عubayd اللahi بن عaبداللaahi عن عmاar بن yاasiri xadiidkan منqطع sanadkiisa kdaay oo kale xiina tayamamuu markay uqasde xiina tayamamuu markay tayamumsadeen maca rasuuli llahi sal ll ly slam nebigana uu safarka kula jiray fa amara almuslimiina muslimiintiiba u amray fadarabuu biakufihim calacalahooday waxay ku garaaceen adturaaba ciidda walam yaqbiduu ma soo cantooba cantoobsanin min aturaabi ciidda xaggeeda shay-an waxba kama inaan soo cantoobsanin famasaxuu biwujuuhihim wejiyaalkooday ayay ku masaxeen masxatan waaxidatan hal mar masixitaan uma caaduu waa u laabteen waa darbadii labaad fadarabuu biakufihim calaacalahoodii bay waxay ku garaaceen assaciida dhulka maratan uqraa kol mar kale famasaxuu biaydiihim gacmahooday ku masaxeen yad aydiihim waa ilaaqay kana ayb xadiidkanna marka laba dar buu sheegaa inqidaac baa sanadkiisa ku jiro inqidaac ayaa sanadka xadiidkan ku jiro in hal darba lagu laga dhiga tayamumkana ibnulmundir wuxuu ka soo guuriyey jumhuuru lculamaa wouna doortay sidaas u doortay qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lmajruuxi qofka yacni la dhaawacay oo dhaawac ah tusiibuhu ljanaabatu kaasoo janaabada ay asiibayso qof dhaawacanoo janaaba ku dhacayso fayakhaafu calaa nafsihi nafsadiisa oo u baqo in iqtasala hadduu qubaysto haddii u qubaystana naftiisa oo u baqayo muxuu sameynaba yani awel fuqdaanulmaa waa loo tayamumsadaa mararka qaarna biyihii oo yaallo cudurdaar waa loo tayamum cudur dartiis cudur aan lala isticmaali karin waa loo tayamumsan karaa wa bihi qaala xadaanaa hishaam ibnu camaar qaala xadaanaa cabdulxamiid bnu xabiib bn abilcishriin kaatibu lwsaaci waay saduuqun rubamaa akhda qaala xadaanaa alwsaaciyu can caطaaءi bni abi rabaaxin qaala samictu bna cabaasin baan maqlay yukhbiru isagoo sheegayo ana rajula nin asaabahu jurxun dhaawac baa asiibay fii ra'sihi madaxiisa calaa cahdi rasuulillahi sal l slam waqtigii nebiga huma asaabahu ixtilaamun dabadeed waxaa ku dhacday oo asiibtay inuu isku junubay fa umira biliqtisaali habeenkiiba uu seexday marka waa isku junubay fa umira waxaa la amray biliqtisaali inqubays inuu qubaysto faqhtasala waa qubaystay fakuza yacni qabowgii baa aada loogu darnaysiiyey alkuzaazu waxaa la yidhaha daa-un yatawalladu min shiddati alberdi cuduraa ku dhacay macnaa qabowga darnaantiisii baa cudur ku asiibay cudur qabowga ou keeno waaye yacni alkuzaaz ibnulahir sidaas uu leeyahay wa qiila huwa nafsu lberdi qabowga laftiisa waa la dhahaa fakuza marka waa la qaboojiyey qabow daran baa asiibay marka famaata waa dhintay fabalaqa dalika الnabiya sal l slam arrintaa nebigay gaartay faqaala waxa uu yidhi qataluuhu qatalahum اllahu waa dileen allah dilo awalam yakun miyownan ahayn aلsu'aalu weydiinta shifaa alciyi jahliga daawadiisa su-aashu miyaynan ahayn jahli daawadiisa may weydiiyaan haddaynan aqoonin sidaas xadiidkan marka inqidaac baa sanadkiisa ku jira riwaayo ahaan abu daawuud baana caddeeyey mowdicu linqidaac oo abu daawuud riwaayadiisa waxay ahayd can ilwsaaciyi anahu balagahu can caaa annahu balagahu can caطaa meeshaa marka waxaa yani siyaaqa abu daawuud xadiidka usoo kaxeeyey inqidaacaa ku cad a caaa waxaa ka soo gaartay baa layihi cid kalea marka ku dhex jirta dhexdooda oo awsaaci xadiidkan cadaa kama uunan maqlin xaafid almundiri baa wuxuu yidhi sidoo kale sahanfuuri badlulmajhuudka waa raacay isagana wuxuu mundiri wuxuu yihi akhrajahu akhrajahu abu daawuud baa wariyey buu yihi munqaican xadiidka isagoo munqaica wabnu maajah mawsuulan buu yidhi intou ka wada meeshan ibnu maajahna isagoo mawsuulu wariyey buu yidhi qaala muqalaayi alxaafid muqalaayi waxa uu yidhi falam yasnac shay-an waxa ma samaynin kilaahumaa munqaic labadaba waa munqaic ayb laakina axadahumaa qaala midkood wuxuu yidhi balagahu wاlaakhara qaala waxa uu yidhi can caطaa ayuu falow kaana fi bni maajah haddii ibnu maajah marka uu ku jiri lahaa hadduu haayo taxdiiثun ow shibhuhu hadduu haayo kamaa sanadkuruhu bacdu lasaaqa lahu qowluhu waxadaanaa ma akbaranaa iyo waxbuu dhihi lahaa hadduu haayo samaac yani wuxuu ka wadaa haddii mowdicna lagu inqiaac lagu caddeeyey mowdic isla mowdicii mid kale ou can cancano lagu wariyey cancanadu itisaal inqiaac labada waa ixtimaashaa haddii marka dariiq kale qariino haddii la haayo inqiaac qariinadaas marka waxay keenayeen labadan sanad inay isku mid tahay meeshii inqiaac ou jiro wاllahu tacaalى yakfiru lahu buu yihi marka ibnu abi xaatimna wuxuu yihi sa'altu abi wa abaa zurcata canhu faqaalaa waxay dhaheen rawaahu bnu abilcishriin can اlwsaaciyi can ismaaciila bni muslim can caطaa waa kaas marka ayb ismaaciilna dacfi baa ku jira laakiin xadiidkan wuxuu yihi laakina almutasila ma dakarahu alxaafidaani bnu khusayma wabnu xibbaana fii saxiixayhima wabnu اljaaruud fi lmuntaqى min طariiqi cumara bni xafs bni khiyaas can abiihi can اlwaliid bni cubaydillaahi bni abi rabaax ana caطaءa xadaahu dariiqaasoo mutasil uu ku yahay buu yihi xadiidkuna calaa kullin marka xadiidkan waa iska xasan qaala caطaaءun wabalaganaa ana rasuula اllahi sal l slam waxaa la soo gaartay nebiga qaala inuu yidhi low gasala jasadahu jirkiisa haddii uu dhaqo wa taraka ra'sahu madaxiisa uu ka tegi lahaa xaysu asaabahu اljiraaxu meeshii dhaawaca ou asiibay lakaana xasanan macnaa wuxuu leey meesha dhaawaca hadduu ka tegi lahaa inta kale uu ka qubaysa lahay waa ku filnaa lahayd ama lasaaqa lahu ayb xadiidkan marka midkanna isaga laftiisu abu daawuud baa sanad ku wariyey oo min طariiqi aلzubayr bni khurayq can caطاء fawasalahu can jaabir bni cabdillaahi can الnabiy sal ا ly slam waلzubayr bni khurayq layin اlxadiid meeshaas marka yani hadda xadiidkan waa mursal sow ma arkeysa qaala caطاء wabalagnaa ana rasuula اllahi sal l slam waa mursal abu daawuuda marka isagoo musnada lagu keenay min xadiidi jaabir laakiin sanadkeeda zubayr bnu khurayq baa ku jira ninkaana waa nin daciif ah qaala baabu maa jaa fi اlgusli min aljanaabati baabu bayaani maa xadiidkiisa tayamumka intaa unbu ka dhigay baabu maa jaa baabu bayaani maa kii cadayntiisibuu baab ee jaa-a ku yimid fi lgusli qubays min aljanaabati laga mayrto ama min ajli ljanaabati loo qubaysto wbihi qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba wcali bni muxamedi qaala xadaanaa wakiicun can اlacmash can salim bn abiljacad can quraybin mowla bni cabaas waa iska macruuf raggaan oo dhan qaala xadaanaa bnu cabaas can khaalatihi maymuunata qaalat waxay tiri wadactu lilnabiyi sal slam nebiga waxaan u dhigay quslan qubays yani biyihii uu ku qubayso lahaa faاktasala min aljanaabati janaabadii buu ka mayrtay faakfa'a alinaaa weelkii buu kusoo gediyey bishimaalihi bidixdiisa isagoo isticmaalayo calaa yamiinihi midigtiisu kusoo gediyey fagasala kafeyhi labadiisa calaa calood buu dhaqay talaatan saddex jeer uma afaada biyihii buu ku rogay uma afaada wuxuu ku shubay biyihii calaa farjihi farjigiisa uma dalaka yadahu bilardi waa dhaqay dabadeedna gacantiisiiba wuxuu ku rugay bilardi dhulkii uma madmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday waqasala wajhahu wejigiisiiba u dhaqay alaaan saddex jeer wadiraacayhi labadiisa dhudhuun alaaan saddex jeer uma afaada almaaa biyihiibuu ku shubay calaa saa'iri jasadihi jirkiisa intiis ka soo hartay uma tanaxaa waa leexday xoogaa waa ka sikaday faqasala rijlayhi labadiisii lugood buu dhaqay oo weysadii ka dhinnayd markaas uma afaada almaa calaa saa'iri saa'ir haddaan bimacnaa baaqiya aan ku fasirno xubnihii uu u weyse qaaday kuma celinin markuu biyaha jirkiisa ku shubaayey ma uunan ku shubin waayo weysadii kuwii weyse qaadka uu u isticmaalay maadaama uu niyeystay qubayskiina xubno la dhaqay waayo marka inta soo hartayoo ounan dhaqin buu biyihii ku shubay bis saas uuna marka lugihiina goonibuu u dhaqay ayb xadiidkan marka lugihii gaara inuu u dhaqay iyuu tilmaamaa marka janaabada in laga mayranayaa laga qaadanaa weysaqaad in laga hormariyo inay sunno tahay biyaha yacnii kadibna marka qofka uu qubaysto wabihi qaala xadaanaa moxamed bn cabdilmalik bn abi shawaarid qaala xadaanaa cabdulwaaxid bnu ziyaad wa huwa hiqat qaala xadaanaa sadaqaة bnu saciidin alxanafiy whuwa alkuufiyu ibnu xajar wuxuu yihi maqbuulu rawaa lahu abu daawuud fi lmaraasiil fi lqadar aan u jeedaa waannasaa'iyu wabnu maaja ninkanna marka hadal badan baa ku jiro qaala xadaanaa jumayc bnu cumayrin الtaymiy wa huwa abulaswad alkuufiyu saduuqun yukhdi wayatashayac xadiiduhu fi sunan اlarbaca ayb qaala waxau yihi indalaqtu maca camatii wa khaalatii eedaday iyo habaryartay ayaan la tegey la baxay fadakalnaa calaa caaishata baan u galnay fasaأalnaaha waan su-aalnay kayfa kaana rasuulu llahi sal l slm yasnacu nebiga sidee buu samey jiray cinda guslihi min aljanaabati markuu ka mayranayo janaabada agteeda qaalat waxay tihi kaana yufiidu calaa kafayhi labadiisa calaacalood buu ku yacnii shubi jiray halaaa maraatin saddex jeer ayuu biyaha ku shubi jiray waa dhaqi jiray uma yudkhiluha alinaa'a weelkuu gelin jiray uma yaqsilu ra'sahu madaxiisa halaaa maraatin buu dhaqi jiray uma yufiidu calaa jasadihi jirka intiisa kaleu ku shubi jiray uma yaquumu ila salaati salaaduu u kici jiray wa amaa naxnu annaga fa inaa naqsilu ru'uusanaa madaxyadeennaan dhaqnaa khamsa maraatin shan jeer min ajli dafri tinta daban darteed dabitaanka tinteena xirnaanshaha ay tinta xiran tahay darteed xadiidkan isnaadkiisa waxaa ku jira jumeyc bnu cumayr imaamu اlbukhaari wuxuu ka yidhi taariikhulawsadka xadiiduhu leysa bishayin taariikhulkabiirkana sakatuu canhu buu yidhi zakariya asaajina wuxuu yidhi fii axaadiidihi manaakiir ibnu xibbaanna wuxuu ku daray almajruuxiin majruuxiintuu ku daray wuxuuna weliba yidhi kaana yadacu اlxadiid kitaabu hiqaatkana waa ku daray majruuxiintana waa ku qoray hiqaadkana waa ku qoray kayf marka wuxuu leeyahay xaafid muqalطaayi wayushbihu an yakuuna dakarahu iyaahu an yakuuna dikruhu iyaahu fi ducafaa'i aakhiran waxaa laga yaabaa ducafada inuu ku daray kusheegista oo ducafada ku dhex sheegay inay dembeysay lixtimaali iطilaacihi calaa kalaami اlqudamaa waxaa laga yaabaa a'imadii qudamada kalaamkooda inuu daalacday ayb fa nadarahu haaniyan marka mar labaad inuu fiiriyey wa sabara axaadiidahu axaadiidtiisa uu baaray fatarajaxa dacf markaana dacfiga fatarajaxa dacfu uu u rajaxmay ayb calaa gayrihi uu kaga rajaxmay marka waa dhici kartaa dadka qaara marka culamada qaar waxay ku duraan sida maalan sheekh اlalbani oo kale waxaa jiro axaadiid ou silsila daciifana ku qoray silsila saxeixna ku qoray markaasi waxay leein tanaaqudaad waayo ma ahan tanaaqudaad isagaa miskiin iska ah qofkaasoon tanaaqudaad aqoonin waxaa dhici karta marka xadiidka marka hore inuu ku qoray saxeixada binaan calaa annahu inuu haysto mutaabacaad xooga uma ay u caddaatay mutaabacada inays xoog badnayn daciifada oo u raray mararka qaarna cagsi baa dhacayso xadiidku inuu daci yani ijtihaadkiisii hore uu ahaa dacfi uma inuu arko wax xoogeeyo saxeixada ku qoray mararka qaarna waa sheegaayo wuxuu yidhahdaa xadiidkan meeshaasaan ku qoray uma naqaltuhu ilaa waxaan u raray kitaabka kale yacni inuu ka tiro iyaa fiican inuu sidaas dhaho inuu saas dhahaa cilmigu keenay waayo ninka dambe isaga ka dambeeyo meeshaan waa iska jiraa baxfigeedu aada ugu dadaalaa waxaa laga yaaa inuu cilmi kale soo baxda marka inuu labada meel u daayo uu yidhaha meeshaana ijtihaadkaygu ahay uma halkaasaan u raray waxaay waxaan markaan arkay kadib dadka dambey anfaceeda yani mowdican mowdic baxhi ixtikaak inuu yahay marka waa kan marka aimada xaakimna ayaan dhaweedaan ka sheegayna cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam mustadragana wuxuu ku leeyahay xadiidkiis waa saxaax ducafaana waa geliyey oo wuxuu leeyahay ma banaa mama bannaano in la xujaysto isagoo kale marka bani aadam waa waaba iska sahwi karaa xataa wuxuu meeshii hore ku qoray buuba iloobi karaaba ilaahay un baan yaa sahwi ka nasahan laakiin qofku marka hodda isagu qofka saas dhahayo waxaa laga yaabaa isagu inuuna waxba haynin ninkii dadaalayo unbau marka wax ka sheeg sheegaan waxaas ma fiican ayb cillo labaaduu xadiidkan leeyahay wa fiihi waxaa ku jiro sadaqatu bnu saciid ibnulqaطaani alfaasina xadiidka wuxuu ku cileeyey sadaqahaas ayuu ku cileeyey ibnulqaطaan alfaasin xadiidka ayb qaala baabun fi lgusli min aljanaabati qubayska janaabada laga meyranaayo yuu ku saabsan yahay weli waa iska sifatu lgusligi buu ka hadlaa wabihi qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba qaala xadaanaa abulaxwas can abi isxaaqa can sulaymaana bni surad wahuwa abu muطarif alkuufiy صaxaabiyu can jubayr bni muطcimin qaala tamaaraw fi lgusli waxay ku doodeen qubayska min aljanaabati laga mayrto yani cinda rasuulillahi sal l slam nebiga agtiisa masaa-isha waa la baxi jiray marka cinda alafaadilna waa lagu baxi karaa mas'alo faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi amaa ana anigu fa ufiidu calaa ra'sii madaxaygan ku shubaa halaata akufin saddex sacab ayaan qaataa madaxaygan ku shubaa markaa madaxii in saddex sacab loo waa deeqi kartaa wabihi qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba wacaliy bni muxamedi qaala xadaanaa wakiicun xaa xadaanaa abu kurayb wahuwa maxamed bn اlcalaa qaala xadaanaa bnu fudayl جميعا عن فضيل بن مرزوق هو أبو عبد الرحمن صدوق يهم روى له البخاري في في جزء رفع اليدين ومسلم الأربعة عن عطية عطية العوفي وضعيف عن أبي سعيد أن رجلا سأله عن الغسل بسؤالي من الجنابة لما يرتب فقال وحور ثلاثا سدح جير مدح الرقم فقال الرجل نكي وحور إن شعري كثير تنتهي ذو بدنتها faqaala wuxuu yidhi rasuulu llahi sal l slam rasuulkii alla kaana wuxuu ahaa akthara shacran minka mid yacni kaa badan shacran xagga tinta minka adig kaa badan wa adyaba kaana udug badan oo kaa khayr badan ayb wabihi qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba qaala xadaanaa xafs bnu khiyaad can jacfar bni muxamedi can abihi can jaabirin qaala qultu ya rasuula allah ana fii ardin baaridatin anigu waxaan ku suganahay buu yidhi dhul qabow fa kayfa alguslu qubaysku waa sidee min aljanaabati laga mayrto fa qaala waxau yidhi amaa ana aniga fa axduu calaa ra'sii madaxaygan ku sayraa oon ku shubaa korkiisa halaatan saddex jeer xadiidkan isnaadkiisu waa saxaax wabihi qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba qaala xadaanaa abu khaalidin alaxmar wahuwa sulaymaan bnu xayaan can ibni cajlaana can saciid bni abi saciidin wahuwa almaqburiyu can abi hurayrata sa'alahu rajulu nin baa su-aalay kam ufiidu calaa ra'sii madaxayga korkiisa imisaan ku shubaa wa ana junubun anoo yani wa ana junubun walxaal ana junubun aan ahay qaala waxau yihi kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yaxhuu calaa ra'sihi halaada xahayaatin madaxiisa korkiisa saddex cantoobo saddex sacabuu ku shubi jiray qaala rajulu ninkii wuxuu yidhi ina shacrii طawiil qaala kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa akhara shacran minka mid kaa badan xagga tinta minka adiga kaa badan oo adyaba kaana udug badan ayb qaala baabun fi lwuduu'i bacda algusli baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lwuduu'i weysaqaadka xukunkiisii caddayntiisiibu u baab yahay bacda algusli qubayska kadib la weyseysanayo janaabada markaa laga mayrto kadib in la weyseysto وبه qال xdثnا أbو بكر بن أbي شhيبة وعبد الله بن cاmر بن زuراaرة وهuوa صدوq وإسماعيل بن موسى السدي صدوq يخطئ ورمya بالرفض qال xdثnا شhريك عن أبي إسحاaq عن الأسود عن cائشhaةa qاaلت kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa laa yatawada'u ma weyse qaadanaynin bacda algusli qubayska kadib min aljanaabati ou ka mayrto markuu qubayska ka quba yani janaabada ka mayrto kadib ma weysaysanaynin laba siba waa dhici kartaa weysadii hore inuu ku kaaftoomayo ilaa marka hore weyse qaadanayo waxaa kaloo dhici karto qubayskii inay weysadii dhex gashay markaasna marka niyada qubays iyo weysaba ma isla niyeysanaa mase qubayska keliya hadduu u niyeysto waa weyse waa isaga filan tahay iyana war badanaa ku jira marka hadduu weysadiisii horeu ku kaaftoomay waa noqon kartaa xataa hadduunan weyse qaadanin oo markuu qubaysanayey marka xadadka akbarka xadadka asqarka ah akbarkuu soo hoosgalaa ilaa marka la qubaysana xubnihii weysadana waa la dhaqaa dabcan niyo dahaarana waa lala imaanaa waa isgelayaan marka waaya hadhow marka haddii uu dakarkiisii iyo taabto iyo maxay noqonee markaas dee naaqib masalada dakarka taabisha inay naaqib tahay waa soo marnay taas inuu markaa weyse cusboonaysiy waa loo baahanaa aday hadday weysadii kaba jabtaba xadiidkan shariik baa ku jira waa la mutaabaceeyey fii sunani abi daawuud oo zuhayr ayaa mutaabaceeyey zuhayr can abi isxaaq cinda nas cafwan kan maaha zuhayr sunanu abi daawuud iyo sunanu nasaa-i labadaasaa riwaayo kale shariik lagu mutaabaceeyaa ku timid waxaana mutaabicu wuxuu yahay alxasan bnu saalix bni xay kilaahumaa can abi isxaaq riwaayada abi daawuud zuhayr bni mucaawiya waa can abi isxaaq riwaayada nasaa-ina alxasan bnu saalix bni xay can abi isxaaq marka shariik mutaabacuu haystaa xadiidkan waa saxiix marka hada akhiruhu wallahu aclam wsala allah wslam calaa nabiyina mxamedi waali wasalam mudaabaqeyda